mudane ambasador marka hore kusoo dhawow idaacadda s b s laanteeda afka soomaaliga marka xigtana warbixin kooban bal naga sii xukunkan la sheegay dhalinyaradaasi ee arintooda ka socota dalka india bafulal waa ku salaamay adiga iyo tiimkiina aad baad umahadsantihiin inaad nala soo xiriirteen waxaanu soo saarnay war-saxaafadeed baanu soo saarnay shal baraato aanu kaga hadlayno arrinta wilasha maaragta ku xiran bombay ku xiran arrintoodi weli maxkamad bay ku jirtaa sidaanu u sheegay maaragtay dad badan oo nasoo nasoo raadiyey go-aanna weli lagama gaarinin wararkaa laysla dhex marayo oo laleeyahay wilashii qaar baa wax laga saxiixay oo haddii ala ku roon yahay intii wax laga saxiixay baa toogasho lagu xukumay wax ka jiraayo ma jiraan dhalinyaradu kulligood waxaweeye warqadaha way wada saxiixeen waa way way waxay yidhahdeen waanu qiranaynaa in dembigii dembi aanu galnay waxaana laga shaqaynhayay in maaragtay markii xukunkoodu dhammaado ay maaragtay wadankii dib loogu soo celiyo laakiin waxaa kan la leeyahay diliin baa lagu xukumay iyo dadkii maarata konta qof baa la leynaya walaala warkaasi wax ka jiraan ma jiraan dadkana waxaanu usheegaynaa inay isdejiyaan
marka maadaama wararkan social media iyo warbaahinada qaar ba ay qoreen in wiilashaasi la xukmiyey la dili doono konton tiradoodana lagu sheegay horta tiro ahaan waxaad noo sheegtaa imisa ayaa halkaasi ku xiran walaal wiilasha markii la qabtay waxay ahaayeen boqol iyo labaatan bay ahaayeen labaa ka dhimatay alla iyo raxmo ilaahay ha u naxariisto oo maaragtay cudurro u dhintay marka boqol iyo sideed iyo toban baa hadda meesha ku xiran marka dembi noocee ayaa lagu haystaa isku dembi miyaa boqol toban iyo sideedaas lagu haystaa mise dembiyo kala duwan weye afar kooxood bay usoo kala galeen oo laakiin afarta qaybooda soo kala galay baa waxa weeye qaybo kala waxyaaba kala duwan baa lagu jaajgareeyey waxyaabo badanna way ka siman yihiin sida iyagoo wadan ay shaqo lahayna soo galeen sida iyagoo maaragtay ay dagaalameen oo dadlaayeen sida waxyaabaha ay kusoo kusoo xukumeen bay ka mid tahay laakiin dhalinyarada sidaanu ku cadaynay meesha la yihahdo saxaafadeedka iyaga biyaha badda ka baxsan india ayaa laga soo qabtay oo arrintaa waxaa cadeeyey qareenkooda ayaa cadeeyey waxaa kaloo qoroonka qareenkooda cadeeyey inaanay dad muwaadiniin oo hindi aanay gelinin maraakiibna aysan qabsanin laakiin waxaa xaqiiq ah oo la og yahay in maxaan ku yidhaahdaa maraakiibta ay kusoo dagaaltageen oo ay wadanka macnaha biyaha u dhow ay ku yimaadeen ay ahaayeen maraakiib hore loo haystay oo gacadweednimar loo qabsaday oo dib loogu soo dagaaltageen arrintaas waxa weye arrimaha waxyaabaha uu maaragtay sida biskeliska uu noogu sheegay waa tahay laakiin ebyan waxaan la soconnaa in wiilashan laga soo qabtay biyaha dalka soomaaliya miyaanan sax ahayn arrintaas maya walaala biyaha dalka soomaaliya lagama soo qabanin waa naqlayay maaragtay dad ku dooday iyo waxaa laga soo qabtay ceelmacaan agteeda iyo baa laga soo qabtay iyo badeena laga soo qabtay warkaasi ma jiraan waxa weeye xeebta soo indiya meel u dhow baa laga soo qabtay laakiin qaab ah qaybta international waterka laakiin soomaaliya ma ah soomaaliya intii inta isu jiraan waad garan karaysaa waa gartay marka ka safaarad ahaan adinku danjirihii baa tahay halkaasi u qaabilsanaa arrimaha soomaaliya sideed uga warqabtaa dhalinyaradaasi xabsiga ku jira waxaanu maqlaynaa in nolol xumo ay xabsiga ugu nool yihiin dhanka cuntada jirdil uu jiro lagu sameeyey sidii wiilashii labadii dhintay mid ka mid ah oo barta internetka lasoo geliyey isagoo dhiig ma tagay oo kale marka arrimahaas maxaa kala socota maxaa dadku u caddayn kartaa oo ay safaaraddu gaar ahaan ay la socoto walaala horta waxa weeye qofka mas-uulka ahi waxa weye wixii wanaagsan wanaagoodan wuu qaadanaya wuxuu xumaadan xumaantooda isaga qofkaas waqtiguu qaadanaya annaga asanka safaarad ahaan waxaan wanaag ahayn oo aan u galnay dhalinyaradaa meesha ku xiran ma jiraan anigu markii ugu horreysay oo aan booqday oo aan u tegay oo ahayd waktigii waqtiyadii lasoo shiray ee u dhoweyd wixii ugu horreeyay oo aan dowladda ka codsaday waxay ahaayeen saddex waxyaabood bay ahaayeen number one waxaan ka codsaday in dadka kale horta dadkii ehelkoodii ahaa iyo faamilkoodii laga soo qabtay inaani warba u hayninba marka si warkooda loo helo inay dadakan ay maaragtay nool yihiin oo ay xabsi ku jiraan in qof walba oo kamid ihi uu warqad soo qoro teleefonkii faamilkiisi lagala xiriiri lahaana uu kusoo qoro si aanu faamilka ula xiriirnin wixii ugu horreeyey horta oo aan qabanay taabay ahayd waraqadihii oo dhan oo ay soo wada qoreen oo aan tele teleefonadooda ku qoran yihiin waxay noqotay inaan faamil walba teleefonkooda wacno horta aan u sheegno in ilmahoodii ay nool yihiin oo indiya ay joogaan waa qodobka koowaad qodobka labaad waxa weye waxyaabihi aan kala hadlay indiyada dadkan u qabata waxay ahayd in caafimaadkoodana la daryeelo haddii ala ku roon yahay si xaqoodana si xaqana wax loogu qabto caafimaad ahaan dad badan baa xanuunsanaa markay yimaadeen dad badan baa dhaawacsanaa markii la keenay dad badan baa maarata dhib badan ku jiray laakiin labada wiil oo meesha ku dhintay allah iyo raxma labaduba waxay u dhinteen cudur bay u dhinteen labaduba waxa weeye cudur la yimaadeen ayagoo cudurka qaba la yimaadeen bay u dhinteen darkii dambe allah iyo raxma khaliif waxa weye sambabada ayaa fadhiistay sambabadii sambabadiisu ma aysan shaqaynaynin kii ka horreeyay tii biibi u dhintay marka walaalo waxa weeye qof walba horta wuu dhimanaya waktigiisana ma dhaafahayo allah yaraxmo waxaanagu anagu uqosgarayna ama anaga usoobnay ma aha laakiin dowladda indiya waxyaabihii aan kala hadlay waxay ahayd dadka in xaquuqdoodana la dhowro caafimaadkooda la dhowro daryeel loo sameeyo waxyaabaha markay maaragtay aan ummadii loo sheegay dadkii indiya joogayna waxay noqotay inta wax loo ururiyo xataa dhar loo geeyo kaba loo geeyo waxay maaragtay ku tukadaan loo geeyo kitaaba loo geeyo marka waxa weeye ummadda soomaaliya meel kasta ay joogto waxay u qaban karta waa u qabatay safaaradana intii karaankeed ah ay wax u qaban kartay kaa way u qabatay marka walaalo waxa weeye intaa kadib waxaan u xilsaaray sarkaal ka tirsan safaaradda ka tirsan baa waxaan u xilsaaray arrintooda inuu la socdo waxaa lasoo gaaray heer inay u baahdaan qareen inay u baahdaan qareen baa la qabtay faamilkooda baa maarata qareen qareenka u qabtay haddii laku ayagaa bixiya qareenka iyagaa maaragtay faamilkooda qarashkiisa bixiya wax safaaradda ay maaragtay ay shaqo ay ku leedahay ma aha iyagaa ku heshiiyey annagu waxaan u xil saarnay sarkaal sarkaalkaas oo maalin walba markuu tago ninka layihahdo looyarka uu aadayo bombay aadayo bombay beli intay suu jiraan war garan kadhaa inuu maalin walba raaco lasoo ogaado warbixin ka keeno information ka keeno intaa markay soo dhaaftay oo maaragtay ay soo gaartay in maaragtay dowladdayadii aanu la hadlino halkaan dowladda india lala hadlo oo arrintii lasii lasii xoojiyo madaxweynihii soomaaliya halkaa yimid prime ministerkii buu kala hadlay madaxda iyadii meel kastoo ay tagaan way kala hadlaan wasiirka arrimaha dibadda isagu sidoo kaleeto meel kastoo uu wasiirka arrimaha dibadda ay ku kulmaan way way kala hadlaan arrintii marka waxay soo gaadhay heer gabagaba ay ku dhowdahay oo lagu heshiiyey in dadka kale haddii la xukumo wadankii loo wareejiyo taa wax ka badan ka qaban kartay ma jirto wati hadday taakulaysay hadday qareenna u qabatay qareenkiina wuxuu la yidhi wax diliin lagu xukumayo iyo dad la laynayana meesha kale ma jiraan dadka kale waxyaabaha lagu haysto wax ay ku mutaysan karaan diliin diliin ma aha marka yaanan ka hor dhicin xukuumadda xukunka yaanan ka hor dhicin maxkamadda aynu sugno dowladda iyada xeel ilaalihii guud baa ku jira diyaariye dokumentiyadii maaragtay wadanka dadka lagula wareegi lahaa yaa rasuulullah you know dadku waxa weye waxa wanaagsan inay ogaadaan oo maqlaan baa loo baahan yahay ebyan waxaan la soconaa markaa sidaad sheegtay in warqado laga saxiixay oo ay qiranayaan dembigooda dembiga ay qirteen marka ma yahay mid ay galeen mise waa mid loo ballan qaaday hadday qirtaan in dib loogu celin doono waddankooda walaalo waxa weeye laba waxyaabood baa loo soo jeediyey qareenku usoo jeediyey qareenka faamilku ay qabsadeen laba arrin buu usoo jeediyey arrinta koowaad waxa weeye india one point two billion baa ku nool maxkamadaheeda waxa weye waxay socdaan labaatan sano ay socdaan soddon sano ka badan bay socdaan wuxuu ku waaniyey oo yidhi haddii kayskiina si caadi ah maxkamadda loo marsiiyo intaas oo sanay qaadan kartaa haddaad raalli ku tihiin sidaas sidaasaan u wadanaynaa ila waa qarank qarankii iyagu ay qabsadeen weeye haddii kale tan waanu dadejinaynaa haddaad qirataan kulligood ilaa waxyaabihii lagu soo eedeeyo way way qoran yihiin mana aha qaar baa la qirtay oo warqadihii saxiixay kulligood hal wiil oo ku jira baa diiday inuu saxiixo inuu wax qirto ma garatay intooda kale waxay yidhahdeen haddaan qirano oo haddii laku roon yahay maxaan ku yidhahdaa maxkamadda iyada la dadejinahayo already afar sana shan sana kusii soconnaa waxa weeye taasaanu yeelaynaa arrintii waa lagu soo celiyey waxay qaadatay toddoba bilood bay qaadatay in laga dhaadhacsiiyo la fahansiiyo in waxay qiranayaan ay tahay wixii lagu soo eedeeyey oo laakiin haddii dembigooda ay qirtaan sawtan hadda dadku ay ka shakiyeen ah in la dili doono mise waxaad leedahay meesha diliinba ma jiro oo hadday qirtaan maxkamaddu xal bay raadinaysaa oo sidii dadkaa lagu musaafurin lahaa oo dalkooda loogu wareejin lahaa miya walaalo in dadkaa waddankooda lagu celinayo shaki kuma jiro haddii la xukumo in waddankooda lagu celinayo shaki kuma jiro leanna labadii dowlad baaba ka shaqaynaya baan ku idhi tay waan ognahay in indiya iyo soomaaliya xiriir wanaagsan dhanka ganacsiga dhanka waxbarashada iyo iskaashi badan iyo xiriin soo jireyna intuba inay leeyihiin ka safaarad ahaan marka waa maxay marka dareenka aad qabto maalinta jimcaha oo ah maalinta maxkamaddu ay dhici doonto dareenka aan qabo waxa weeye wuxuu ku salaysan yahay akhbaarta uuna siiyey qareenka u doodayo dhallinyarada oo ay faamilkooda qabsadeen dareenkaasoo ah inuu nagu qanciyey inaanay haddii aliku roon yahay waxa la faafinayo oo ah dadbaa la laynaya inaanay dhici doonin laakiin weli waxa weye waxa maaragta aanu aragnay ama aanu maqalnay ma aha laakiin anigu qareenka afkiisa anoo ku hadlaya oo maaragta arrintuu noo sheegay idin idin idiin soo gudbinaya wuxuu yidhi arrintaasi wax dhici kara maaha warqadiisa ku hadlayna waad aragteen shalay aan soo dirnay waad aragteen sida uu u faafinayo oo u kala dhigdhigahayo uu u cadaynayo inaanay ahayn wax maaragtay arrin dad lagu laayo isna arrintaan aad baad u mahadsan tahay danjire abyan waa kaaga mahad celinaya waraysiga gaarkaa shukran walaal